أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا بسم الله الرحمن الرحيم alxamdu لilh rb اlعaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda soddon iyo lixaad ee suuraة الnisaa ka mid ah markii uu allah subxaanahu watacaala ka soo hadlay xuquuqda ay isu leey isku leeyihiin labada isqabto gaar ahaan ninka qawaamada iyo mas-uuliyadda guriga iyo maamulkiisa la siiyey iyadoo la eegayo ama laga fiirinayo laba meel meelna waajib sharci ahoo la saarayo in biilkii iyo nafaqadii uu bixinayo meesha kalena ay tahay eearrin khilqi ah oo ilaahay u kala abuuray ragga iyo dumarka oo aan markaa la inkiri karin labadaa darteed buu alle ragga wuxuu ku siiyey mas-uuliyadda iyo qawaamada guriga mar haddii qawaamo iyo mas-uuliyad iyo la tilmaamayna meeshaas marka xuquuq ayaa soo gelayso mar hadday xuquuq soo gashayna xuquuqdaas waaba laga weynyahay khalqiga xuquuqda uu isku leeyahay allihii waajibiyey oo asaga dartii yacni wisaga dartii loo sameynayo xuquuqdaa loo ilaalinayo horta allaha xaqiisa in la fahmaa muhim ah aayaddan marka aayatulxuquuq ayaa la yidhaahdaayo waxay ka warramaysaa dadka xuquuqda sida ay u kala leeyihiin xaqullaahi tacaala baana loo hormariyey ilaa isagaa asal u ah xuquuqda oo dhane dhinac kalena culimmada qaar waxay leeyihiin munaasabada waxay tahay mar haddii ragga qawaamo iyo wax lagu tilmaamay lagu sifeeyey ayaa iyaga laftooda waxaa la leeyahay marka rabbi subxaanahu watacaala ayaa ummaddan oo dhan umuurtooda maamulo isagana ka cabsada oo xuquuqda la idiin dhiibayba uga cabsada ilaahay subxaanahu watacaala iyo markaa waxaa laid la idin siiyey ayb qaala tacaala alla wuxuu yidhi wacbuduu caabuda allaha allah caabuda macbuudka xaqa lagu caabudo caabuda walaa tushrikuu hala wadaajinina bihi bicibaadatihi cibaadadiisa shay-an waxba hala wadaajinina wabilwaalidayni waaxsinuu u ixsaan fala bilwaalidayni labada waalidna ixsaanan ixsaanfalid u ixsaan fala wabidi lqurbaa qaraabo dhowaanshaha kan u saaxiibka ahna u ixsaan fala walyataamaa agoontii u ixsaan fala kuwa aabbayaalkood waayey ayagoon qaangaarin waalmasaakiini masaakiintii u ixsaan fala waaljaari dariskii u ixsaan fala dariskii daydil qurbaa qaraabada u saaxiibka ahaa waaljaari dariskii u ixsaan fala aljunubi fogaay wasaaxibi u ixsaanfala saaxibka midka adiga kugula saaxiibsan biljanbi dhinaca kugula saaxiibsan oo dhinaca kugu hayo ama albaa-u bimacnaa fii wasaaxibu saaxibkii u ixsaanfala biljanbi filjanbi dhinacaaga ah ayb ama bimacnaa ilaa wasaaxibi u ixsaanfala saaxibkii biljanbi ila ljanbi dhinacaaga intii ka ah ah ayb ama markaa isaga ku dheehan dhinacaaga wabni sabiili musaafirkii u ixsaan fala iyo wamaana u ixsaan fala malakad ay hanatay aymaanukum midigyadiinu ay hanteen in allaha alle laa yuxibu ma jecla man axad ma jecla kaana ahaaday huwa isaguba muqtaalan mid kibir badan oo kibraayo faquuran oo faam badan oo wax allaala wixii uu marka manaaqibtiisa iyo wanaagiisa iyo ayuu tirinayaa si uu u tuso dadka inuu wax dheer yahay ayb aayadda marka alla wuxuu ku bilaabay uu leeyahay wacbuduu caabuda allaha allah marka waa isim calam ah waaye oo sida loo badan yahayna waa mushtaq oo min alaha yalahu ilaahiyatan wa uluuhiyatan ayuu ka yimid iyo yacnii allah marka waxaa loo jeedaa almacbuud huwa almacbuudu bixaqin kan la caabudo oo xaqa lagu caabudo ayaa allah la dhahaa magaciisa marka allah caabuda cibaadana marka maxaa la dhahaa kelmaddii marka allah macnaheeda waa sheegnay cibaadadiina marka meeshii bay ku jirtaa kelimatu tawxiid macnaheedu laa ilaaha ila allahu waayo laa ilaaha marka la macnaynayo macbuud kula caabudo oo xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah maahane haddii marka allah la fahmo ee waxaan kale ee iba waxaad ilaahay wixii ka soo haray waxa laga anfinayo ee loo diidayo oo ilaahay keliya lagu gaar yeelayo maxay tahay waa alcibaada waa wax la yidhaahdo alcibaadatu cibaada maxay tahay imaanaysa marka nacam cibaada marka waxay tahay inaad rabbi isu dulleyso oo aad isaga isu behenbehiso oo aad ilaahay u khuduucdo tadarucun wa khuduucun lilaahi tacaala maxaad ugu khuduucaysaa ood isugu behenbehinaysaa wixii uu ku faray inaad fartoonaato wixii uu kaa reeb inaad ka reebtoonaato maxaana u samaynaysaa waxaasi dalaban linay linayli nafcin gaybiyin waa tadarucun wa tadallulun tadarucii tadallul cibaadada in laga wado macnaheeda luqada saasuu sheegaan oo markaad leedahay hada dariiqun mucabad wa hada baciirun mucabad waa la layliyey waay nacam ilaa ou lugta waddadii inta la marka la layliyo lagu socdo lagu socdo socodka ay barato ji waddadu ay barato saantuba ay marka qabanayso ayaa la yidhaha dariiqun mucabad ratiga sida loo raraayo loo raraayo loo raraayo markuu rarkii diyaar u yahay oo hebed ou noqdana baciirun mucabadaa laleeyay ay mudallal waa la layliyey waay adiga marka waad isdulleynaysaa waad tabar waa isbihinbihinaysaa allihii ku abuuray baad isu bihinbihinaysaa isu dullaynaysaa maxaa ka rabtaa markaas sababtaad u yeelaysid waa maxay dalaban linafcin haybiyin nafci adiga aadan hadda u jeedin oo kaa maqan ayaad ka rabtaa isaga kaana waa maxay in cadaabka uu kaa badbaadiyey jannada aad gasho jannadu waa qeyb naartu waa yacni qeybay naga tahay cibaadada waxaa kaloon u samaynaynaa in alla nagu jeclaado markuu ilaahayna jeclaadana wilaayadiisa aan helno oo markaa ilaahay uuna ilaaliyo oo uu naga ilaaliyo waxa dhibaatada iyo xumaanta noqon kara iyo shuruurta oo dhan waxaasi marka sida uu rabbi kaaga ilaalinayo adiga uma jeedin waa shay qeybi aho kaa maqan marka cibaadada waa inaad ilaahay isu dulleysid adoo ka raadinayo wax nafci qeybi ah shay arag indheheenna ka maqan oo aanan u jeedin oo qeybi ah baan raadinaynaa sidaas marka in lagu daro waa muhiim oo marka maalan waalidkaayoo kale waxaa lagu yidhi waqfid lahumaa janaaxa dulli min araxmati sow lama dhihin waalidka isu dulleeyaa lagu yidhi macaabudaysaa waalidkaa marka maya maxaa ka maqana nafciga qeybiga amaba haystaba waalidkaa waxaad u caabudaysid waxa aad yacnii u aada ugu waalidkaa aada isugu dullaynaysid waa raxmad iyo darteed iyo naxariis maahane nafci qeybi ahoo ilaahay keliya un ou awoodo oo aada waalidkaa ka raadinaysid ma jiro meeshaa marka aada in loo fahmo waayo dalaban linafci alghaybiyi ayb ama shar aan loo jeedin in lagaa celiyo allah kaa celi karo nafciga qeybigana allah wato subxaanahu wa tacaala oo keliya ayb bimujarad marka tadaruc iyo tadallul kastaa cibaado ma noqonayaan marka nafci qeybi a lagu rabo cibaado waay marka hadday marka ilaahay u dhacdana waa cibaado waxa nala amray wacbud ullaha walaa tushrikuu bihi shay-an hadday cid kale u dhacdo sidaas aan sheegay intaad cid kale ama ha dhimato ama ha noolaato intaad u khushuucdo aa isu dulleysid adoo ka raadinaya nafci maqan geybi ah oo sababkiis uunan joogin adoo ka raadinayo maalan ilmo malihid inay ilmo ku siiyaana rabtaa waa nafci geybi ah waa kaas oo kale jannaad ayaad rabtaa isagaad weydiisanay naar in lagaa badbaadiyaad rabtaa isagii baad su-aalanaysaa waa macnihii cibaadada waay nacam ayaad cid kale siisay taasna waxaa lagu yidhaahdaa shirki nacam qofka tawxiidka iyo shirkiga inuu kala fahmo isagay anface intuu adduunyada joogo haddii kale marka dad baa adduunyada ku lugo-ay oo ilaahay uu yidhi tallaahi in kunaa la fii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi alcaalamiin maxay ilaahay kula simi jireenna wixii ou lahaa isaga ayb walidaalika aayad u fiirso qur-aanka sida badan cibaadatullaahi marka la sheego waxaa lagu daraa inaan shirki loo sameynin waayo makhluuqa waxaa la ogyahay ilaaha in badanoo kamida allah iyo keyrkiisa isla caabudaan allah iyo keyrkiis ayay isku isla caabudaan ee isku dhex wadaan fii suurati alancaamna waa ugu tegi doonaa wajacaluu lilaahi mima dara' min alxarhi walancaami nasiiban faqaaluu hada lilahi bizacmihim wahada lishurakaaina hal mar bay rabaan inay allihii abuurayna caabudaan keyrkiisna caabudaanay rabaan lidalika nabiy llahi ibraahim wuxuu yihi waid qaala ibraahimu liabiihi wa qowmihi inanii baraaءu mima tacbuduun muxuu kasoo reebay marka ila aladii fataranii fainahu sayahdiin ilaahyada aada caabudaan oo dhan aniga waa waa waa ku gaaloobay oo waa beri baan ka ahay marka laga reebo kan i abuuray yani kan isaga abuuray waa caabudaan ayaga wax kalena waa la caabudaan kuwa kalean aniga diidanahay uu leeyahay waxaana ku tusaayo imaa xadiidkii muslim ku jiray ee dhahayay markay xajinayaan kufaaru quraysh waxay dhihi jireen labayka allaahuma labayk labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malaka ilaahu waa ku ajiibnay wax wax kulale ma jiraan ilaa hal xaba maahani kaasoo aad adiga leedahay oo isaga aan waxba lahayn waa og yihiin markaas xataa waxa ay ilaahay wax la siinayaan wax wax milkin kara inaynan ahayn waa og yihiin nacam marka qof inuu ogaado wax ma taraysa laakiin uu dhinac maro jumladan marka wacbudullaaha walaa tushrikuu bihi shay-an waxaa lagaa rabaa marka cibaadadii maadaama xaq alle keliya leeyahay ay tahay in alle keliya aada u qirtood siiso ama mid qalbi ka imaanaysa ha noqoto ama mid af ka imaanaysa ha noqoto ama mid jawaarixdii ka imaanaysa ha noqoto shirkina inaadan la imaanin noocuu ahaadaba taasaa marka aayadda ay kaa celinaysaa waanaba xaqa ilaahay addoommadiisa ku leeyahay saxiixeynka waxaa ku sugan min xadiidi mucaad radia allahu canhu wuxuu leeyahay mucaad kuntu radiifa nabiyi sala l slam nebiga ayaan fangalkiisa ahaa gadaalaan kala saarnay dameer cufeyr la dhihi jiray markaas ayuu wuxuu yidhi yaa mucaad atadri maa xaq ullaahi cala alcibaad mucaadow ma taqaanaa ilaahay xaqa uu addoommadiisa ku leeyahay horta ma taqaan qultu llaahu warasuuluhu aclam waxaan idhi yiri alla rasuulaa ku cilmi badan saxaabada marka inay nebiga ku hor ordaanay diidayaan oo waayo waxaa dhici karta in wax cilmi iyo howlo kale iyo waxyaaba marka yacnii iyagu aynan garanaynin inuu u sheegaa laga yaabaa marka alla rasuulaa ogay dhihi jireen markaasuu wuxuu yidhi xaqullaahi cala alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-a xaqa ilaahay addoommadiisa uu ku leeyahay waa inay caabudaan waxna aynan cibaadada ugu darin cid kale laba arrinba meeshaas marka waa ka fahmaynaa xadiidkaas arrinka koowaad qof kasta waa u baahan yahay in towxiidka lagu baraarujiyo marka towxiid la sheegaba inaad qofku uu yidhaahdo maahan annagu maa towxiidna loo sheega annaga waa naqaanaaye ama markiiba lala soo boodo dadaa la gaalaysii rabaa naam hadda calaamadaasaa socoto nacam ayb qofkii tawxiid inuu ka hadla rabo ama shirki ka digo waxaa la leeyahy war adiguma muslinkaad gaalaysiisaa ayaa taal qofkii muslin gaalaysiiyo iyo dad qofka kale waa lakala yaqaanaa maa sugtidood dhegaysatid adiga nacam nabiyullaahi moxamed baa mucaad ibnu jabal wuxuu ku leeyahay yaa mucaada tadri maa xaqullaahi cala alcibaad war mucaadow ma taqaanaa allah xaqa uu addoommada ku leeyahay markaasuu leeyahy allahu rasuuluhu aclam markaasuu u sheegaa nebiga sal alla l slam qodobka labaadna waxa uu yahay masaladan muhimadda ay leedahay nebiga de mas'alo uu kusoo qaaday oo su-aal ahaan u weydiiyey waay weliba wuxuu yidhi ma taqaanaa xaqa addoommadu ay alla ku yeelanayaan allahu rasuulu aclam buu yidhi hadday fuliyaan oy alla kaliya caabudaan wuxuu yidhi anlaa yucadibahum waa inuusan cadaabin marka cadaabka waxa lagu galo iyo waxa jannada lagu galo tawxiidka unba aasaas u ah ninkii tawxiidka ka tagana ee ku dhinto naarow ku waara ninkii tawxiidka isagoo haayo dhintana jannaduu galaa haddii xataa macsiyaal ou galo la cadaabo janno unbuu ku dambeynaa xadiidkii muslim jaabir uu warinaya wuxuu ahaa nin baa nebigu u yimid reebaadiyaa markaasuu yihi malmuujibataani yaa rasuula allah labada shay ee wax waajibiyaa maxay yihiin midna janno midna naar markaasuu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam man man maata laa yushriku billahi shay-an dakhala aljanna qofkii dhinto isagoon ilaahay wax kale ugu daraynin cibaadada jannada u galay waman maata yushriku billahi shay-an dakhala annaar ninkii isagoo ilaahay cid kale la wadaagayo wax la wadaa yacnii cibaadada la wadaajinaya dhintana isagoo sidaasa dhinto naartou galay nebigaa yidhi sal ll l slam marka shay naar iyo janno lagu kala galo wax sahlan ma ah dhinaca kale haddana nebi kasto ilaahay wax uu la soo diray ayaa jiro ambiyadoo dhan ay wadaageen kulligood waa maxay tawxiid rasuul aan lala soo dirin tawxiid ma jirin qur-aanka haddaad akrisana waa ku sidaasaad ku arkaysaa oo wadkur akhaa caadin id andara qowmahu bilaxqaafi waqad khalat innuduru min bayni yadayhi wamin khalfihi anlaa tacbuduu ila allah rusushii hore kuwii dambeyntaasay la tageen ay la yimaadeen sidoo kale wuxuu alla leeyahay walaqad bacahnaa fi kuli ummati rasuula an icbudu llaha wاjtanibu طaaquut marka risaalada ilaahiga ah ee dhulkan alla usoo diray maba ka maqnaynba towxiid hal marna rasuul lasoo diray oo aan towxiid dadka u sheegaynin ma jirin sharaaicda kale waa laga yaabaa qoom in laga dhaafay waajibaadkan wax kamida kuwo kale in waajibaad la saaray intaba waa laga yaabaa laakiin tawxiidku kama maqnayn meeshaas culimada marka waxay yidhaahdeen wax la keensado oo maslaxo ah oo iyo ama baahi ama daruuro ah oo tawxiidka weyn ma jirto awalu daruuratin waa tawxiidka ayb shirkiguna muxuu noqonayaa fasaadkan ugu weyn ayuu noqonaa oo marka waa kii marka luqmaanulxakiim wiilkiisa waxyaabaha uu ka waaninayo wuxuu yihi yaa bunaya laa tushrik biاllah ina ashirka ladulmun cadiim tawxiidka iyo shirkigu saasay kale yihiin ayb mar walba oo tawxiidka la sharxana maadaama xaq alla la sharxaayo qofka mu'minkaa laabtiisu waa ku degtaa waa jeclaadaa waa ku farxaa marnaba isma dhowr waxaan maa layga daayo qof dhahaya haddaad aragto maana laga daayo waxaan waxyaabaha kalena rabo wuxuu noqonayaa waidaa dukira allahu waxdahu shma'azat quluubu اladiina laa yu'minuuna biاlaakhira waidaa dukira aladiina min duunihi idaa hum yastabshiruun waxaan ugu celcelinaynaa arrimahana waxay tahay dad ayaa ummadda waqtigooda waxay uga dhammeeyaan ashkhaas iyo dad iyo magacyo dadeed maanta dhan ku celceliya yani kii ilaahay iska dhaafa hadhowna waxaas dikri baa lagu tilmaamaa dikri haddaad u fiirsatana yacni saacad iyo laba saac ka badan wax uu ilaahay meeshaas ku leeyahay oo ammaan iyo lamida ma arkaysid nacam kulluhu waxaad arkaysaa qof unbaa la ammaanaa bis nacam hebel weliyow ahay hebel weliyow ahay hebel weliyow ahay ku celcelinteeda maxaa dadka loogu lugoynaa hadduu weli ahayna ilaahay xaggiisa u yahay waa gaaray wixii uu mudnaa innaga maxaa naga khuseeya wixii fiican inaan uga dayanno bis ayb marka dadka waxyaabaha lagu lugooynaya marka waa in la yidhaha war allihiina caabuda allah idin abuurtay idinma abuuranin dadkan isaga u shukriya caabuda keligiis xaqu sidaas waa ayb waxyaabahaas oo kalena ummadda lagalama gaabin karo haddii lagala gaabiyo waxay noqonaysaa waa la khiyaanay dadkaas waayo dacwatu wa aslu lusuul waxaan aan ka hadlayna ta kale masalada kale waxay tahay wacbud llaha wacbuduu caabuda allaha alla caabudaa la yidhi cibaadada marka la joogo waa si dama aqbaleh inaad cid kale inta caabudid allan ku gaaraa aad tiraahdid maxay noqone arrintaa iyadaa waxay noqonay shirkigii reer maka haadaa huwa caynu shirki kufaari quraysh waay qur-aankaana ku tusaayo ilaahay wuxuu leeyahay waaladiina اtakhaduu min duunihi أwliyaaءa maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ilى اllahi zulfaa waxay dhihi jireen annaga waxaan aan caabudayna ma caabudayna ilaa inay allah noo dhoweeyaan maaha marka allah waa garanayeen marka waxay leeyihin allah kuwaanaan noo dhoweynayo maxay iska dhaadhiciyeen oo shaydaanku ka dhaadhiciyey idinku allah ma gaari kartaan sidaan iyo maqaam ma gaarin heer ma gaarin waa inaad qof maqaam gaaray in aada caabuddo wax cibaado ah aada siiso isagiyaa waxaagii sii gudbinayo ilaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala sida nin boqoraba adiga aadan ugu dhiiro karin wale orebelo waxay sii aadan u dhihi karin ilaa inaad u marto dad markaas isaga uun dadka u dhow dhow ah balaayadaas marka berigii horey jiri jirtay dad siddeetan jir ah oo waxaan aragnay iyagana waxaas ku hadaaqaya nacam oo dadka dhahaayo annaga maqaamkeennaan naqaanaa maqaamkeenna waxaan joogaynaa shiikh hebelow shiiqeenni bis nacam waxaas maxay tahay ma shiiqaa dadka abuurayna mase rabbi baa dadka abuuray nebiyullaahi maxamed se saxaabada ma yidhi idinku maqaamkiina toos ilaahay uma caabudi kartaane aniga un isheega ma dhahay nebiga sal alla ly slam lama haayo waxaani marka waa wax shaydaan oo markaa yacni laga soo minguuriyey shirkigii kufaaru quraysh dad in diin looga dhigana ma bannaana qofka sidaa dad diin uga dhigaana shaydaan ayuu noqonayaa min ashayaadiini ka mida waxaa la yaab le haddana inuu qofkii tawxiidka sheegayo uu yidhaahdo yacni u isaga haddana u gaalaysiinayo uu leeyahay dadka kuwa ugu sharta badan kuwaas waa nacam berri un baa qul kullu mutarabisun fatarabasuu fasataclamuuna man asxaabu siraadi sawiyi waman ihtadaa marka qof walbaa uu gebdhahow dhinto ee qabriga ou galaa nin walba uu ogaanayaa ninkii ilaahay u dooday iyo ninkii ilaahay keyrkiis u dooday nacam ducada nebiga waxaa ka mid ahayd wabika khaasamtu ilow adaan kuu dooday marka makhluuq qofka u doodayo wax rabbina laga hadlaayo wax rabbi uu leeyahay laga hadlaayo marka nasiib darada ummaddan ku dhacday ka mid tahay qaarkood wacbuduu caabuda allaha alla caabuda walaa tushrikuu hala wadaajinina bihi bicibaadatihi ilaahay cibaadadiisa hala wadaajinina yani shay-an hala wadaajinina walaa tushrikuu hala wadaajinina bihi alle shay-an cibaadadiisa waxba hala wadaajinina shay-an marka waa nakiratun fi siyaaqi nahyi tacumu macnaheedu waa max shayna malag ha ahaado nebi ha ahaado cid kale ha ahaato wixiisa cid kale waxa ugu darinina sidaas waaye qur-aanka sidau ufasiran yahay aayaddan shay-an nakira laga dhigay fii siyaaqi nahyi bay gashay waa caam marka mas'aladan marka nebina xaq uma laha yacni in la caabudo xaq uma laha mala malagna in la caabudo xaq uma laha haddii nasaarada adu bal caqligaaga fiiri hadday kirishtaanka ama nasaaradu ay gaalo ku noqdeen kownuhum yacbuduuna ciisaa see muslim ku noqonaa wixii ay nasaaradu dhahayeen ninkii qof aan nebi ahayn u tiiriyo kanaa laga yeeli waayo gaal ku noqday nasraaniga adiga saad islaam ugu noqonayn waxyaabahaas marka qofka inuu ka waantoobo ilaahay yacni ag ilaahayna uu baryo oo diinkana uu si dhaba u fahmo dadku dadku waa in qur-aanka iyo sunnada nebiga la baraa iyo iyo wixii ay a'immadu ka istimbaadeen laakiin arbaciin sana khamsiin sana dadku waxaynan fahmaynin haddii la yidhaha ku maanta dhan yacni ku qayliya ajar badanaad helaysaan haddaad weydiisana macnaheeda uusan aqoonin qofkaasi xaggoo u socdaan xataa muqalidow kasii hooseeyaa qofka noocaas wa bilwaalideyni wa axsinuu u ixsaan fala bilwaalideyni labada idin dhashayna u ixsaan fala marka allah subxaanahu watacaala ka gadaale iyo rasuulkiisa dabcan alla alla ka bacdi xaqa ugu weyn dadka rasuulkaa ku leh salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dadka laakiin adiga aada la nooshahay yaa ugu horeeya marka labadii ku dhashay wabilwaalideyni wa axsinuu u ixsaan fala bilwaalideyni labada waalid ixsaanan oo ixsaan falid oo ixsaan fala oo oo suxbo wanaagsan adduunyada inaad kula dhaqantaan labada waalid oo biri iyo naxariis iyo hadalkoon lagu adkaynin fii suurati lisraa-na waa ugu tegi doonaa weliba markay baahi qabaan ay waayeel noqdaan oo kale inaan la dhibsanin la kahanin ixsaankooda iyo abaalkooda inaad ogaatid nacam oo labadaas waalid marka aada janno ku raadsatid ilaahay baa kugu farad yeelay nacam inaad ilaaliso maxaasinta islaamkayna ka mid tahay waa yar tahay ummadahan hadda ilbaxay waalid wax oo ku haysta male agtooda nacam maadadaana saas ka dhigtay wabidil qurbaa leanna dhankii maadiyaadkay u dadaaleen ruuxiyaad dhanba ma feeriyaan ma feeriyaan ayka marka kuwii caqliga laha caqliga uu ku jiray caqli bartiis uu ku jiray hadday waxay raadinayaan macnawiyaad macnawiyaadka xaggaan ka helnaa macnawiyaadka kii marka ilaahay dee diinta kusoo toosiyo meel fiicanuu ku furana qaarkoodna macnawiyaadka waxay u raadsadaan budiistaha iyo thaawisimka iyo waxyaabahan kaleoo diimahan wathaniyaadkay waxay u raadsadaan xoogaa wax qalbiga u jilciya iyo marka dheeldheel maaha waaa dad dad badan oo muslimiinana hadda macnawiyaadkii ilaahay siiyey rabaan inay ka tagaan maadiyaad bis ay u go-aan marka adduunyadu saas unbaa laysu dhaafaa wabidil qurbaa qaraabada kan u saaxiibkaana u ixsaan fala oo qaraabadii iyadana marka yacni walaalka kula dhashay ina adeerkaa iyo waxyaabaha la midkaa ayb qaraabadii iyagana iyadana waxay leedahay xiriirin oo markii alla uu abuuray riximka carshigay ku dhigtay markaasay waxay tidhi haadaa maqaamu alcaa'idi bika min alkha min alqatiica meeshaan aan joogo waa maqaamkii kuku magangelayay oo goyn kaa kaaga magangelayay markaasu wuxuu yidhi alle amaa tardayna miyaadan ku raalli noqonaynin an asila man wasalaki wa aqdaca man qatacaki inaan xiriiriyo qofkii ku xiriiriyo oon gooyo qofkii adig ku gooyo haabay tiri marka qaraabada marka laysku faraayo si gaar ahaaneed waa maxay qofka qaraabadiisa ogaa karo xaalkiisa si ka badanuu u ogaa karaa sida kaka fog waana wixiisana waa damca oo ishiibuu ku hayaayo waa fiirsana walyataamaa agoonkii agoontii u ixsaan fala agoontii iyadana mujtamaca dad kamida oo aabbayaalkood waayey oo xaalad dacfi ku jira wa nebiguna wuxuu yidhi ana wakaafilu lyatiimi fi ljannati ka haatayni aniga iyo midka agoonka faalo qaado jannada saasaan isku nahay nacam ayib haddii markaa loo ixsaan falan la yidhi in la dhibo ama yacni la daraabo khatar waayo nacam waana soo marnay walmasaakiini masaakiintii u ixsaan fala miskiin isagana waa nin aan xaajadiisa ama baahidiisa aan dabooli karin ma dhammaystiran karo ayb oo wax yaruu soo heli karaa baahihiisa marka inaad u dhammaystirto wal ama aada wax ka siiso waljaari dilqurbaa waljaari deriskii deriskii day dilqurbaa qaraabada u saaxiibka ahaa deriskii baa marka laba loo kala qeybiyey mid qaraabo ah iyo midaan qaraabo kula ahayn kan qaraabada kula ayaa loo jeedaa qiila waxaa la yidhi waa muslimka kan fogna yaa laga wadaa gaalka deriska kula ah labadooda xuquuqdooda la imaawo si ile derisnimadu xuquuq ku leeyahay qofku wadaa-iftan markuu ku dadaalana xataa hadday qof gaala uu deris la yahay camalka uu isaga ka arkaayaa laga yaabaa gaalka inuu ku muslimaba leanna waxaan iyaga waa ka maqan yihiin qof ay waxaani ku jiraan markay arkaan haddii uu dacwo yarba uu ka guto waxaad arkay markiiba waa iska islaama waxaa kaloo lagu macneeyaa waljaari dilqurbaa kan adi qaraabada kula ah waljaari ljunuubina waa midka qaraabo ahaan kaa fog muslimba ha wada ahaadan ayb macno saddexaadna wuxuu yahay waljaari dilqurbaa deriska xagga makaanka kugu soo dhow kan adiga gurigaaga usoo dhow waljaari ljunuubina kan kaa fog in laga wada intaba waa la yihi macnaha laakiin dhexaad moodaa in aada uu xoog badan yahay ayb deriska isagana de waa kii nabiga yihi maa zaala jibriilu yuusiinii biljaari xataa danantu anahu sayuwarihu jibriil kama tegin inuu deriska xaqooda igu tirtirsiinayo ou ii dardaarmayo ilaa aan maleeyo inuuba dhaxal sii doono waxaanba ku waxaan maleeyey buu yidhi deris in derisku ou dhaxlaayo in derisnimada laysku dhaxlo ilaa aan u maleeyeyba nacam saas inuu soo wado marka waxaad dareemeysaa meesha uu joogo yacni deriska xadiid kalena waatuu ahaa wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min man lam ya'man jaaruhu bawaa'iqa kay deriskiisu shartiisa ka badbaadin ma rumaynin ma rumaynin ma rumaynin yani iimaan kaamila lagama helin dem dembi buuna ku mutaysanayaa arrintaas nacam ayb waa marka in aada loo ilaaliyo xuquuqda deriska wasaaxibi saaxibkii u ixsaanfala biljanbi dhinaca idinku haayey almulaasiqi biljanbi dhinaca ku dheganay kaas marka maxaa laga wadaa alrafiiqu fi safar waa ninka aada safarka rafiiqa ku noqoteen ibnu cabaasaa yidhi jamaaco kale iyo jamaaca ayb waxaa kaloo cali bnu abi aalib iyo cabdullahi bni mascuud iyo ibraahimu naqaci laga wariyey huwa almar'atu takunu macahu ilaa janbihi xaaskaagaa laga wadaa u ixsaan fal ila dhinacay kugu haysaaye ayb waxaa kaloo lagu macneeyaa huwa aladii yasxabuka rajaaa nafcika waa nin adiga kusoo raacayo oo kula socnaayo oo nafcigaagana xoogaa quudaraynayo damac oo uga jiro ayb shaqada midka kula shaqeeyo dhinacaaga ka shaqaynayo waa deriskaaga wasaaxibi biljanbi buu soo galaan ka wada wabni sabiili musaafirkii u ixsaan fala ayb oo musaafirka de martisoor iyo ayuu leeyahay iyo in safarkiisii iyo meeshuu gaarayay la gaarsiiyo iyo wamaa waman u ixsaan fala malakad ay hanatay aymaanuku midigyadiina addoommadiina haddaad addoommo leedihiin u ixsaan fala nebigu intaanu dhimanin sala allahu calayhi wasalam wixii uu dardaarmay waxaa ka mid ahaa uu yidhi alsalaata wamaa malakat aymaanukum war salaada ilaaliya iyo waxa ay gacantiinu hanatay addoommadana salaadana ilaaliya addoommadana u naxariista waxuu marka nebiga addoommada si gaara uu ugu sheegaa dadka kale dad ka ceshtay leeyihiin haddii dhib gaaro laakiin addoonkan ninkaana iskale cid ka ceshanaysa male cid oo uga cabsanaya male waa dardara marka miskiina majalla kore leh soo maaha ama maja la fuul miska la fuula leh saasoo kale way ninkii aan cid u hadlaysaa jirin waa layska kormaraa maadaama addoommadu ay saas halis u yihiin qatartaas ay ku jiraan ayuu nebigu wuxuu leeyay war iska ilaaliya wamaa malakat aymaanukum wamaa malakat aymaanukum xoolahana waa soo gelayaan xoolaha aday gacanta aada ku hayso lo iyo geel iyo ari iyo dameere iyo waxay doonaan ha noqdaan inaa u ixsaan fasho oo aadan marka baa aadan halaaginoodan dhibaataynin ayb dadka qaar dameerihii waa ku shaqaysanayaan biilay ka helayaan ilmay ka masruuftaan guryey ayay kaga degan yihiin haddana maca daalika waa rarkuu ku dhibayaa maalin walbo waxaad arkay isagoo dhulka fariisanayo xarig hadba laga gooynayo xarigga laga jarayo ayaad arkaysaa wax ilaahay in looga cabsado ay tahay nebiga sala allahu calayhi wasalam guri ayuu soo booqday yacni xaafad ansaar markuu saa isu soo taago meeshii yimid ayaa famadda baciirun jariinahu rati ayaa marka sidaas dhuunta kor usoo qaaday waa ololay marka waa cabaaday markaasuu nebiga sal ll ly slam uu yidhi man saaxibu hada aljamal geelaan ninkii iska laha aawe nin dhallinyaraa yidhi anaa iskale rasuul allow markaasuu wuxuu ku yidhi inahu shakaa ishtakaa ilaya waa ii dacwooday ratigan anuu ii dacwooday wuxuu ii sheegay anaka tujiicuhu wa tud'ibuhu fi lxamli inaad baahiso rarkana aa ku cuslaysood ku dhibto ayuu ii sheegay itaqi illaaha fii hadihi lbahaa'im xayawaankan ilaahay uga cabsada bahaa-imtan rabbi uga cabsada ayuu ku yidhi nabiga sal ll ly slam ninkii marka naagna waa tayda mukulaal ama bisad ay naar ku gashay oo ay gu guri ku xirtay midna ilaahay ugu dembi dhaafay ey ay waraabisay oo ugu dembi dhaafay marka xayawaanka alxaafid sakhaawi kitaabuu ka alifay yacnii xayawaanka inaan la dhibin oo aan la rafaadinin oo kitaabuu ka qoray alxaafid sakhaawi raximah llah waana madbuuc risaalo ka qoray axaadiidtaas iyo ayuu ururiyey iyo aahaarta ku saabsan waxaa la yaab leh marka xuquuq xayawaan markii la sheego dadka inay gaaladaa kusoo dhacayaan galbeedkiia markiiba kusoo dhacaya diintiina aqoon uma lihin ee inagiina diinkiina ku dhaqmi mayno marka laba meelaan dembi diinta uga gelaynaa soo maaha inaanan ku dhaqmin waa dembiyaan uga gelaynaa inaan malada u xumayno oo diinkeennu inuusan ka hadlin waxaas inaan u aragno oo ummado kale aan uga dayanaynaa aan dhahno oo marka uu rabo qof inuu soo qaato waxaas filosof hebela saas yiri filosof jermal filosof faransiis ah filosof ingiriisa saas yiriyu ku leeyahy dad waaweyn oo saxaafadda iyo wax ku qoro oo yaad arkaysaa maanta dhan waxyaabaha filsafadow ka warramayaa maca daalika waxaad u qabtaa marka ama aada u malaynaysaa karaariis fara badan mas'ale laga qoray oo wuxuu ka hal nin war uu ka yiriyo marka wuxuu ka dhigaa isagaasuu ka dhigaa imaam uga dhigaa dadka marka diinkiina inaanan baraninna waa ku tacdinay inaanan ku dhaqminna waa ku tacdinay markaasaan malada u xumaynaynaa wamaa malakat wamana yani u ixsaan fala malakat ay ahaanatay aymaanukum midigyadiinu ay ahaanatay in allaha alla laa yuxibu ma jeclaa ma jeclo man alla ma jecla kaana ahaaday huwa isaguba mukhtaalan mutakabiran mid kibir badan mid mid kibirsan ku yacni iskibrinaayo ilaahay ma jecla fakuuran oo haddana faam badan fakuurku waa maxay ama fakrigu muxuu ujeedaa caddulmanaaqibi manaaqibta qofka inuu tiriyo calaa sabiili الtataawuli biha si uu dadka isaga sara mariyo ayb si uu dadkii isaga sara mariyo ayb marka tataawul iyo iyo dadkii inuu iska sara mariyo inuu dadkii ka faano iyo darteed ayuu u tirinayaa maxaasintiisa wuxuu leeyahy anuu intaasu shahaadaan haystaa taas waqtigaasaan sameeyey adii maxaa ahayd buu ku leeyahay taasaan ku daray haddana adii maxaad ahayd taas kalaan ku daray waqtigaas anaa wax walba mudan dadkan maxay yihiin uu leeyahay faquurkaas waa maxaasintiisiiu tirinaa dadkuu ugu faanaa si uu dadka uga sara maran hadday been noqotona waaba kasii daran tahay wuxuunan ahayn haddii uu iska sheeganayo ilaa dadkan yaa og qaarkood hadda yacni yaa yaa ku sameeyo waxaa credit-ka ay sheeganayaan yaa yaa jeegareeya yaa hubiya ma la hubiya nin walbaa wuxuu rabo iska sheeganaa marka marka dadka inaad ugu faanta maaha waxa ilaahay ku siiyey adoo iska weynaysiinayo kaas marka ilaahay ma jecla labadan wasfi marka culimada waxay leeyihiin aayadda yacni tilmaa aayadda aakhirkeeda awalkeeda calaaqada ay la leedahay waa maxay calaaqadu waxay tahay maadaama masaakiin iyo agoon iyo ibnu sabiil iyo la sheegay dad loo kaalmaynayo maadaama la sheegay ninka u kaalmaynaya waxaa laleeyahay war iska jir ha noqonin mid faan badan dadkaan u kaalmaya ha ku gallad sheeganin saasay ka dhigan tahay marka abuu xayaan sidaas oo kale ayuu ishaaray ama tilmaamay aladiina yabkhaluuna waya'muruuna annaasa bilbukli aladiina kuwii ilaahay ma jeclo yabkhaluuna bakaylayaan waya'muruuna farayaan annaasa dadka bilbukli farayaan bukli farayaan wayaktumuuna qarinayaan maa ay ladii kii aataahum ullahu alla uu siiyey min fadlihi fadligiisa xaal uu ka mid yahay wa actadnaa waan diyaarinay lilkaafiriina gaalada waxaan u darabnay cadaaban cadaab cadaabka oo muhiinan ihaaneeyo aladiinadaan marka waxaa bannaan in laga bedelo mankaanada in allaha laa yuxibu man kaana aladiina ma jecla saa in la dhaho waxaa kaloo bannaan in laga bedelo mukhtaalan faquuran man axad ilaahay ma jeclo kaana ahaaday huwa isaguma mukhtaalan mid kibro faquuran oo faan badan aladiina ahaaday ilaahay ma jeclo saasaa markaas ay noqona ayb kan horaas aada u fiican ayb aladiina kuwii ilaahay ma jecla oo ma jeclaanayo yabkhaluuna bakaylayaan bukliga saciid ibnu jubayr aayaddan wuxuu ku fasiray haadaa buklun fi lcilmi cilmigay ku bakaylayaan laysa lidunyaa minhu shay-un adduunye ma laga hadlayo hadda bukliga lagu sheegayo aladiina yabkhaluuna cilmigii ilaahay baray bay ku bakaylayaan ibn abi xaatim sidaasuu sanadkiisa ku wariyey oo ibnu jubayr wuxuu yidhi kaana culamaau bani israa'iil reer bani israa'iil culimadoodu waxay ahaayeen yabkhaluuna bimaa cindahum waxaa agtooda ahaaday bay ku bakaylayeenoo min alcilmi cilmi ah wayanho wayanhowna alculamaaa culimadana waxay ka celin jireen an yaclamu an yucallimu nnaasa shay-an dadka inay wax baraan facayarahum allahu bidalika alla arrinkaabuu ku ceebeeyey faanzala allahu tacaala aladiina yabkhaluuna sidaasaadna moodaayo wayaktumuuna maa aataahum allahu yaa qariino oo ah marka tafsiirkaas waa xoog badan yahay tafsiirka labaad daawuusaa laga wariyeyoo an yabkhala arajulu bimaa fii yadayhi labadiisa gacmood waxaa ku jira inuu bakhaylo tafsiir saddexaadna yabkhaluuna isma muxamedin moxamed magaciisay ku bakhaylayaan waa yahuudi ay ka bakhaylayaan inay sheegaan ayb ile iyaga waa ugu qornaa kitaabadoodii xaqa alle qofkaan gudanayninna waa lagu tilmaamay intaba waa la yidhi macnahaas horaase aada u xoog badan ayb aladiina kuwii ilaahay ma jeclo yabkhaluuna bakaylayaan waxay yaqaanaan runta ka sheegi maayaan oo ka bakhaylayaan waya'muruuna annaasa dadkana farayaan bilbukli dadkiina bukli bay farayaanoo waxba ha sheeginay dhahayaan kuwaan hadday wax nagu bartaan annagaa khalqiil gelayn saasoo kale ay leeyihiin marka bilbukli waxaa lagu tacallujin karaa waya'muruunada bilbukli bay farayaan waxaa kaloo bannaan macmuul in looga dhigo ya'muruunada macmuulka ya'muruuna in maxduuf laga dhigo bilbuklina markaas la xaaleeyo ay waya'muruuna annaasa dadka waxay waxay amrayaan bishukrihim shukrigooday amrayaan bilbukli xaal ay bukli ku dheehan yihiin ayagoo bukli ku dheehan sidaasna marka waa la yidhi tan horaas aada u sahlan wayaktumuuna qarinayaan maa ay ladii kii aataynaahum aataynaahumuuhu aan siinay qarinayaan maa maa wayaktumuuna qarinayaan dheh maa aataahum ullahu wuxuu alla siiyey iyaga min fadlihi fadligiisana xaal uu ka mid yahay kaa uu siiyey cilmigii alla baray bay qarinayaan wa actadnaa waxaanu u diyaarinay lilkaafiriina gaalada cadaaban cadaab cadaabka oo muhiinan yahaaneeyo ayb wladiina kuwii iyo kuwii baan u diyaarinay cadaab ihaaneeyo iyo kuwii markaasaa aan leenahay waladiina waxaan ku cadafnay lilkaafiriina waa fii maxali jarin wa actadnaa lilkaafiriina gaalada waxaan u diyaarinay iyo waladiina kuwii waxaan u diyaarinay cadafku marka asalkiisu muqaayaro ayuu keenaa marka labadan waa kala duwan yihiin marka kuwii hore gaaladan la sheegay iyo kuwaan kuwaan iyaga waxaa weeyaan munaafiqiin waaye kuwa horena waa gaalo asala bacd lmufasiriin sidaasay leeyihiin qaarna waxay leeyihin may waa un kuwii unbaa la tilmaamaa marka laba icraab baa waladiina ku bannaan in lilkaafiriina lagu cadfo in mubtada laga dhigo khabarna loo soo qadaro waladiina yunfiquuna amwaalahum ri'aaءa الnaasi walaa yu'minuuna biاllahi walaa biاlyowmi اlآakhir mucadabuuna waaye kuwaas waa kuwa la cadaabayo waaye inaad tiraahdo ood khabarkii soo qadartidna waa bannaan tahay waladiina kuwii iyo kuwii baan cadaab u diyaarinay yunfiquuna bixinayeen amwaalahum maalyaalkooda ri'aaءa الnaasi dadka istus istus istusidooda darteed ri'aaءa الnaasi dadka istutusintiisa darteed u bixinayeen walaa yu'minuuna aan rumaynaynin billaahi alle walaa bilyowmi اlaakhirina aan rumaynaynin maalka waxay u bixinayaan oo dhan waa istutus hadday allay aakhiro rumaysan yihiin allay wax sii lahaayeen ay wax u reebi lahaayeen sooma ay cibaadada ula qasdi lahaayeen ilaahay iyaga waxba ugama baahna laakiin cibaadada inay ula soo qasdaan waayo wuu waxuu alla ka rabo ma la imaanayaan marka waman yakun ishaydaanu oo cibaadadoodii alla wax ka sii lahaayeen waman qofkii yakun ou ahaado ashaydaanu shaydaan qariinan ou ahaado lahu isaga ou u ahaado fasaa-a waxaa xumaaday alqariinu baa xumaaday waday ayaa xumaaday qariinan min jihati qariinin ayuu u xumaaday kaas waman yakun ishaydaanu waman qofkii yakun ou u ahaado ashaydaanu shaydaan qariinan ou u ahaado waday lala xiriiriyey lahu isaga mankaa fasaa-a waxaa xumaaday alqariinu baa xumaaday qariinan min jihati qariinin buu u xumaaday almaqsuusu bidami huwa lianna saa-a nicmo iyo bisa oo baabkeeday ku soconeen ayb marka fasaa-a alqariinu qariinan marka qariinantan waxay noqonaysaa waa tamyiiz nam waxaa lagu nasbinayaa tamyiiz ahaan ayb qofkii marka shaydaan waday ou la noqdo yacni waday shaydaana uxun shaydaan marka yaa lagu salladaa dikriga ilaahay qofkii ka tago waman yacshu can dikri raxmaani nuqayid lahu shayطaana fahuwa lahu qariin wamaada calayhim wamaada maxaybaa calayhim iyaga korkooda ahaanayo low aamanuu hadday rumayn lahaayeen billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri iyo maalinka dambe ay rumayn lahaayeen oo anfaquu ay bixin lahaayeen maa rasaqahum allahu wuxuu ilaahay ku arsuqayna ay bixin lahaayeen laxasalad lahum sacaadatu oo anfaquu ay bixin lahaayeen oy nafaqayn lahaayeen mimaa rasaqahum allahu ilaahay wixii uu arsuqay wax kamida ay dhiibi lahaayeen laxasalat lahum sacaadatu sacaada u xasili lahayd lowda jawaabteedu saas waay marka haddaan ka dhigno lowda shardiye markaan ka dhigno jawaabtu saas wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday caliiman ku ku ogaal badan bihim iyaga axwaashooda ku ku ogaal badan buu ahaaday ayb waxaa kaloo bannaan lowda in laga dhigo masderiye waa iska bannaantahay in laga dhigo masderiye haddii marka lowda masderiye laga dhigo jawaab looma baahanayo hal jumlayna noqonaya jumlada marka jumladu halay noqonaya jumlo oo keliya oo markaa yacnii wamaadaa maxaybaa calayhim iyaga korkooda ahaanayo low aamanuu fii iimaanihim ayaad leedahay iimaankooda yacnii shanigiisa maxaa dushooda ugu ahaanayo billaahi alle ay rumaynayaan walyowmi alaakhiri ay rumaynayaan wa anfaquu wa infaaqihim bixintooda shanigeeda maxaa dushooda ahaanayo mimaa ay bixinayaan min bacdi maa kii qaarkiis rasaqahum ullahu alla ukuau arsuqay uu ku arsuqay iyaga bis marka wax jawaaba uma baahnid jumladuna waa ku hal jumlo haddii laakiin lowda shardiye laga dhigo xaraf shardi laga dhigo waa xarfun limaa kaana sayaqacu liwuquuci gayrihi midii ay dhihi jireen aayadda marka laba jumlo ayay noqonaysaa taqdiirkuna wuxuu noqonaa wamaada calayhim fi اliimaani biاllahi walyowmi اlaakhiri waاlinfaaqi mima razaqahum اllahu intaas waa waa jumlo low aamanuu biاllaahi marka wamaada calayhim waa jumlo adeeg hadday alla rumeeyaan maxaa dushooda ah waa jumlo hadday alla rumeeyaan wixii ilaahay siiyey ay wax ka bixiyaan aakhiro ay rumeeyaan maxaa ka xumaanaya manaa jumlo waa taas jumlada kalena waa maxay low aamanuu billaahi hadday rumayn lahaayeen alla iyo walyowmi alaakhiri iyo maalinka aakhira ilaa hadda ma rumaysnee wa anfaquu ay bixin lahaayeen mimaa rasaqahum ullahu wuxuu alla ku arsuqay wax ka mid ah laxasalad lahum lahum sacaadatu sacaadadii baa u xasili lahayd lowda marka jawaab waa siinaynaa laba jumlayna saas aayadda ku noqone in marka waxba dushooda ma ahaanayaan waay hadday alla aakhiro rumeeyaan oo wixii alla amr yani uu siiyey ay wax ka bixiyaan wax dushooda ahaanaya ma ma jiraan wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday caliiman bihim iyaga ku ku cilmi badan aada u yaqaani lowdu marka de masderiyana waa waa noqon kartaa shardiyana waa noqon kartaa marka ay shardiyada noqoto waa markay yidhahdaan xarfu imtinaac waay imtinaacaas marka maxay mancinaysaa ile yani shardi iyo jawaab ayay ka kooban tahay shardi iyo jawaab marka shardiga iyo jawaabtii miyay mancinaysaa jawaabtii keliya miyay mancinaysaa shardiga miyay mancinaysaa waxba ma mancinaysa miya khilaaf dheer baa ku jiro waxaana xoog badan shardiga waayo waxay mancinaysa ee jawaabku ma mancinayso ibnu hishaamna muqniga muqni labiibka wax si dheeroo faahfaahsana uga hadlay lowda markay shardiyo noqotana maadi bay iyadu ka dhigaysaa yacni waxa ay markaasi ku jirto macno ahaan marka maadi bay ayay ayay ayay ayay ka dhigaysaa intana waxaa weeyaan shardi mustaqbal ah labadooda kee hordhacaya marka la yidhaahdana kan mustaqbalkaa hordhacaya halkaasu aada uga hadlay marka meeshaas muqli labiibkeena ayb in allaha laa yadlimu mithqaala dara in allaha alle laa yadlimu ma dulminaayo mithqaala dar in allaha alle laa yadlimu ma dulminayo mithqaala daratin dhuuricaso wax la eg qadra mithqaali daratin dhuuricaso wax la wasni ah qadarkeeda ilaahay ma dulminayo wain taku haddii ay ahaato mithqaalu daraha haddii ay ahaato xasanatan xasana haddii ay ahaato tu wanaagsan yudaacif ilaahay laablaabe haa iyada laablaabe wayu'ti siiyee min ladunhu isaga agtiisa ama xaggiisa ka siiyee ajran ajri ajriga oo cadiiman weynin badan labadan aayadood marka calaaqada ka dhexaysa maxay tahay hadday alla ee aakhiro rumey lahayn maxaa ka bi'i lahaayeen ee waxba kamaba ba-ayo ilaahay ma dad cidna ma dulminayo cid wanaag la timid rabbi ma dulminayo saasay marka isugu xiran yihiin in allaha alla laa yadlimu ma dulminayo mithqaala daratin marka mithqaala daratintan lababa waa bannaan tahay in la yidhaha in allaha laa yadlimu ilaahay ma dulminayo dulman dulmi dulmiga oo qadra mithqaali daratin dhuuricaso miisaankeed qadarkeed ah ayb sidaa in la yidhaaha wa marka hal mafcuul un meesha uu yimaado in allaha laa yadlimu dulman ama yacni qadra mithqaali daratin uun mafcuul looga dhigo laba mafcuul in la siiyo yanqusu la tadmiiniyana waa bannaanta in allaha laa yunqisu ama laa yanqusu ma nuqsaaminaayo markaa la yidhaahdo qadra mithqaali daratin shay-an yani laa yadlimu linsaana ma ka nuqsaamin maayo mithqaala daratin qadra mithqaali daratin ka nuqsaamin maayo in la dhaho mar ayb taba waa bannaan tahay wain taku haddii ay ahaato xasanatan xarafkan laba qiraa'a ku jirto wain taku xasanatan iyo wain taku xasanatun haddii xasanatun la yidhaha kaanadaa taama ah haddii kalena oo naaqis waayo sidaan hadda qiraa'ada noo dhigan oo musxafka hadda noogu taalo musxafkeennan wain taku hiya iyadu mithqaalu daraha xasanatan hadday ahaato yudaacif laablaabe allahaa xasanadii laablaabee inta u laablaabayo inta jeera uu ka dhigayana fii suurati albaqaraan kusoo maray wayu'ti siiyee min ladunhu agtiisa yacnii xaggeeda ka siiyey ajran ajri ajriga oo cadiiman weynin badan fakayfa idaa ji'naa min kulli ummati bishahiidin fakayfa sideebaa xaalu haa-ulaa'i kuwan xaalkooda ou ahaanaya idaa ji'naa haddii aan la imaano min kulli ummatin ummad dhammaanteed xaggeed aan kala imaano bishahiidin ku marqaati furo ku marqaati furo wa ji'naa bika aan kula imaano adiga aan kula imaano shahiidan xaalaa tahay adoo marqaati furayo calaa haa-ulaa'i kuwan korkooda mid ku marqaati furaya xaalaad tahay yowma-idin maalinkaas aan la imaanayno rususha iyo waddu ladiina kuwii waxay jeclaysanayaan kafaruu kufriyey wacasow caasiyey alrasuula rasuulka caasiyey low tusawaa taswiyatahum las la simitaankooda yacni bihim iyaga lala simo al-arda lala simo low tusawaaha yacni in la haddii lala simi lahaa bihim iyagu al-ardu dhulka lala simi lahaa sidaa ayay markaa yacni ay jeclaysa lahaayeen marka lowda masderiyo waaye iyo wadudaasayna mafcuulu bihi u noqonayn iyo wadu ladiina kafaruu wacasawu rasuula low tusawaa tasawaana waa la akriyay oo marka waxay jeclaysanayaan waa maxay taswiya taswiyata bihim in la yacni lagu simo cala alardi dhulka korkiisa in lagu lagula simo ayay jeclaysan lahaayeen ayb taswiyat اlardi bihim yowmaidin fakayfa xaalku waa sidee fakayfa sidee baa xaalu haa-ulaa'i kuwan xaalkooda ou ahaanaya marka fakayfa in laga dhigo jumla ismiya in laga qadaro oo iyada khabar ay noqoto oo mubtada loo soo qadaro fakayfa xaalu haa-ulaa'i la dhaho ama waxaa kaloo bannaan jumlada in laga dhigo jumla ficliya in laga dhigo kayfa yakuunuuna liraama ayb ama yusnacuuna fakayfa sidee baa xaalu haa-ulaa'i kuwan xaalkooda ou ahaanaya idaa haddii ji'naa aan la imaano min kulli ummatin ummad kastaa xaggeeda bishahiidin aan kala imaano kuku markhaati furaayo waa nebigooda wa ji'naa bika adiga aan kula imaano nebiyow shahiidan xaal aa taadoo ku markhaati furaya calaa haa-ulaa'i kuwan ishaaradan yay ku dhacee calaa haa-ulaa'idan qaar waxay leeyihiin calaa haa-ulaa'i kuwii hadda lasoo sheegay ee gaalada ahaa ee ummaddan nebi moxamedna ka mida ummatu dacwo ah yani adigana aan ku keenno adoo kuwan ku markhaati furayo kuwan marka waxaa loo jeedaa kuwa markaas yani nebiga diidan ee kasoo horjeeda gaalada si gaara marka isaga maxaa loogu xusaa arrintiis waa la weyneyna tafkiima calaa haa-ulaa'i waxaa kaloo la yidhi mu'miniintaa laga wadaa adigana mu'miniintan ummadaada ah aada ku markhaati furaysaa marka ay lahum waay marka waji'naa bika shahiidan lihaa-ulaa'i markhaatiyaad ayaga u tahay kii yacnii waddadii alla ku dhintay si kii fiicnaa markhaati baad u tahay sidaasna marka waa lagu macneeyey aayaddan marka ibnu mascuud nebiga sal lla ly slam yaa rasuulka ibnu mascuudo wuxuu ka dalbaday inuu qur-aanka u aqriyo wuxuu yidhi iqra' calaya alqur'aan korkeyga qur-aanka ku aqri markaasuu yidhi a aqra-u calayka unzil miyaan aqriyaa adaana lagugu soo dejiyay miyaan kugu aqriyaa markaabuu wuxuu yidhi inii uxibu an asmaca min hayrii qofaan aniga ahayn heyrkay inaan ka maqlaan jecelahay qur-aanka ee io aqri suuratu nisaa buu bilaabay fakayfa idaa ji'naa markuu maraya buu wuxuu yidhi xasbuk joog waa fiiriyey buu yidhi nebiga saanaan u eegay fa idaa caynaahu tadrifaan labadiisa indhood nebigu waaba shubmaayaan waa da-ayaan yani maqaamka iyo yacni aayaadka iyo ayuu aada ula saamoobay rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh culimmadana waxay dhihi jireen rasuulkii markhaati furaayay hadday aayaddan ka oysiisay kuwii lagu markhaati furaayay maxaad u maleynaysaan isaga markhaati waayo ninkii kiiska lagu markhaati furayay maxaa u malaynaysaa marka cabsi weyn bay leedahay marka iyo ta-ahur aada u daran ayb qur-aankuna marna adaa akrinaayo marna salaadaad ku dhex akhrisanaysaa marna keyrkaaba akrinaya waa dhegeysanaysaa intaasba qur-aanku ta-ahur gooni a buu leeyahay markaad adiga akrinaysa waxaa laga yaabaa inuu ta-ahur kuu leeyahay salaad markaad ku akhrisanayso habeen oo kale yacni tadaburka iyo akhriska iyo macno weyn in ayuu kugu fadhinayaa ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu wad'an wa aqwamu qiilan heyrkaa markau akrinayo od dhegeysanaysidna khushuuc buu leeyahay isagana sidoo kale dadka marka wuxuu qur-aan ka mashquulinayo wax fiican ma aha yowma-idin maalinkaas oo yowm tanwiintu waa tanwiinu ciwad yowma id ji'naa min kulli ummatin bishahiidin maalinka aan ula maalinkaa aan la imaanayno ummad kastaa mid ku markaatif kaco waa maalinka qiyaamee yowadu ladiina kuwii waxay jeclaysanayaan oy tamaninayaan kafaruu kufriyey wacasow caasiyey alrasuula rasuulkii caasiyey low tusawaa bihim lardu taswiyata alardi ayay jeclaysanayaan dhulka simid simideeda bihim iyaga lala simo ayay jeclaysanayaan taswiyata alardi bihim lowda lowdaa marka waxay tahay masderiya sidii an oo kale waxaa kaloo bannaan in la yidhaha lowda sideeda xarfu imtinaaceeda ay iska ahaato yowma-idin yowadu ladiina kuwii waxau jeclaysanayaa kafaruu kufriyey wacasow caasiyey alrasuula rasuulka caasiyeen low tusawaa haddii lala simi lahaa in lala simo bihim iyaga alardu dhulka in lala simo low tusawa alardu dhulka in la simo bihim iyaga lala simo oo sidaa ay dhacdo low tusawaa haddii lala simi lahaa alardu dhulkii bihim iyaga lala simi lahaa lasuruu bidalika jawaabtusaas lasuruu bidalika arrinkaa waa lagu farxad gelin lahaa walaa yaktumuuna allaha alla ka qarin maayaan xadiidan war ka qarin maayaan maalinkaas sidaas ilaahay wax ay ka qarin karaan oo sheeko ay rabbi ka qarinayaan ma jirto saciid bnu jubayr baa wuxuu yidhi qaala rajulu libni cabaas nin baa ibnu cabaas wuxuu ku yidhi radia allahu canhuma inii ajidu fi lqur'aani ashyaaa takhtalifu calaya qur-aanka waxaan ku arkay yuu yihi waxyaabo iska hor imaanaya oo aniga iskaga kay hor imaanaya ibnu cabaas buu saa ku yidhi ninkaa markaa naafic اlasraq ama najdat alxaruuri yaa iyuu ahaa weliba naafic alasraqa aad wax u weydiin jiray qaala ibnu cabaas wuxuu yihi haati ma اkhtalafa calayka keen uu yihi waxa bal adigu aada aragtay inay isku kaa khilkhilaafayaan qaala wuxuu yihi falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun waa la leeyahay marna wuxuu dhahayaa waaqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun yani walaa yatasaa'aluun i yatasaa'aluun wa qaala wuxuu yihi walaa yaktumuuna allaha xadiidan ilaahay sheeko kama qariyaan wa qaala wuxuu yihi fii suurati اlancaam wallaahi rabbina maa kunaa mushrikiin markaas waxay qarinayaan soo maa wallaahi baan ku dhaaranay mushrikiin annaga ma ahayn waxay qarinayaan marka faqad katamuu waxbay qariyeen wa qaala wuxuu yidhi am isamaau banaaha ilaa qowlihi laga gaaro waalarda bacda dalika daxaaha dhulkana alla waa fidiyey markuu samada abuuray ka gadaale fadakara khalqa samaa'i buu sheegay samada ab-uum in la uumay qabla alardi dhulka ka hor uma qaala meel kale wuxuu yidhi inakum latakfuruuna bاladii khalaqa اlarda fii yowmeyni ilaa qowlihi daa'iciin oo iyadana waxaa ku jirta inakum latakfuruuna bاladii khalaqa اlarda fii yowmeyni watajcaluuna lahu andaada dalika rab اlcaalamiin wajacala fiiha rawaasiya min fowqiha wabaaraka fiiha waqadara fiiha aqwaataha fii arbacati ayaami sawaءa liلsaa'iliin uma اstawaa ilى الsamaaءi wahiya dukaanu faqaala laha walilardi itiyaa طawcan aw karhaa qaalataa ataynaa طaa'iciin tanna waxay ku moodsiinaya in dhulka la abuuray hor kadib samada ilaahay uu abuuray wax iska hor imaanayaanu marka yidhi wa qaala wuxuu leeyahay wakaana allahu gafuura raxiima wakaana allahu caziiza xakiima fakaأnahu kaana uma madaa ilaahay wuxuu ahaaday hadda ka hor inuu ahaayaa laga fahma oo hadda uunan ahayn mar walba waad joogaan dad uun ishkaalaad noocan qur-aanka iyo wax ku keenkeeno laakiin meel weyn ma tegayaan amaama amaama alculamaa faqaala bnu cabaas ibnu cabaas wuxuu yihi radia allahu canhumaa falaa ansaaba baynahum ta hore fi nafkhati اluulaa wa buunka marka ugu horeeyo la yeeriyo oo dadka lagu yeeriyo wax nasab iyo wax isweydiin ma jirto qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi wanufika fi الsuuri fasaciqa man fi الsamaawaati waman fi اlardi ila man shaء allah falaa ansaaba cinda dalika walaa yatasaa'aluuna uma fi nafkati اlaakhirati midda dambey kusoo kacayaan aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun gacmahay saas dhahayaan waa isa su-aalayaan marka midaasna waa xaalad midaana xaalad kale waa maujeedaan waxba iska hor imaanaya wax aan waxba ogeynaa ayaa badanaa dhaho hadda u fiirsatay waa arkay hadda lafteeda dad caamo oo marka mas'alo si loo xukumo waxay ku leeyihiin waxaan saanna waa la yidhi saanna waa la yidhi maxay tahay sharciga sidaanna marna ma qabaa sidaanna marna ma qabaa qofkaan sharciga aqoonin inuu iskaga aamusaa fiican walba dembi labaad aanu dembaabeyn waayo waxaa dhici karta shaygan bictibaarin inuu xukunkan leeyahay bictibaarin aakharna inuu xugun kale leeyahay marka dadku waxay iska daldalayaan magacyay u baxsadeen culummada khilaafkeeda iyo culummo koorgeel waaye iyo la joojiyaa bannaan la jiifiyaa bannaan iyo waa dadka culimada waa la ixtiraamaan haddii adigu weliba waxaad jaahil ka tahay inaad ku eedeyso qof aaday u foolxun tahay annaga soomaalidana dabci waxaa hadda no waxaa aada noogu badan qofka wax uunan ogaanin ama aqoon uunan ulahaynoo markiiba naqdinaan laga yaabaa warqad meel ku taal nuskeedu akriyey nuski kale waa ka tegey go-aanuu ka gaaraa warqaddii marka bilmithaal mar dhow waxaan arkayay warqad meelahan ku dheganoo qofka uu akri qof akrinayo ogeysiisi waxbaa ku qornayo wixiibuu nus akriyey nuski kale wuxuu galay marka war saas ma ahane waxaan ihi saas iyo saas iyo saas oo masaasay ahayd yidhi maba gaarin uu yidhi meeshaas maxaa uga hadlaya marka nacam maxaa uga hadlaana nacam social mediahuna waali waayo waxa ka socda nacam qof waxuunan aqoon ulahayn mansab uunan joogin waxuunan wax ka ogeyn ayuu maanta dhan ula qararaclayna qeyb ayagana de dadka culummo iskugu ekaysiiyey oo waxaa jira iyagana caamada culummada ku miineeyaa jiro ku diro waa kuwaa sidee camal mas'ale aynan caamadu xamili karin ama aynan aqoonin ayuu wuxuu ugu sheegayaa si bashic ahoo fool xun sheikh hebelaa yiriyo dhahaa waana kan waa idiin daaraa dhegeysta hadhow marka marka la daaro wax caama ay wax ka taqaana ma aha waa masaa'il daqiiq oo kitaabo ku jira caamadii waxba laa laa naaqata lahum walaa jamal wax ah hadhow marka caamadii waxaad arkaya wadaadkii lacnadaaya oo wadaadkii un ku dhegan wax ka sheegaayo waxay wax uga sheegayaanna ma garanayaan marka ummaddan qeybaha ay yacni asnaaf waa kuwo kalena nacayb oo u qabo wadaad ayaa laga yaabaa mid yacni mulxid ah oo diin laawe ah inuu kasoo dhaweysto war maxaad saan u yeele maya kan kii saas na yeelay maahano ayuu leeyahay marka waxaad moodaa diintii iyo siyaasadda inaan lakala fahminba nacam diinkan ma rabno inaan ku dhowrsanno adduun iyo aakhiro diinkan mustaqbalkeenna way nacam siyaasad maanta meel maraysa berrina meel maraysa waa ka wen yahay nacam isaga marka siyaasad sharci ah in lagu wado yacni in lagu qofka uu alla kacabsi ku dheehan yahay mar walbo ee aynan ka noqonin laablakac un mar walba iska socda inaanu jirin nacam yaa la rabaa waxaan ka hadlaya waxay tahay anugu masaa-isha diiniga ah waay bes masaa-isha diiniga ayaan ka hadlaa nacam kuwaas marka inaanu loola dhaqmin waaqica siyaasadeed ee mar walba taagane aan alla looga cabsanaynin oo layskaga been abuurtoo kale in diinkiina lala soo galo waa foolxumo sidaanu marka ibnu cabaas uu ku yidhi tanna waa waqtigan midaanna waa waqtigan waayahay ta kaloo uga jawaabay haddana u jeestay wa amaa qowluhu maa kunaa mushrikiin iyo walaa yaktumuuna allaha xadiidaa faina allaha yakfiru liahli likhlaasi dunuubahum marka carasa banka qiyaamo dadka ahlu ikhlaaskaa dunuubtooda alla waa u dhaafaa ahlu tawxiidkii baa loo dembi dhaafaa fayaquulu lmushrikuuna mushrikiintii waxay dhahayaan tacaalow kaalaya naqul aan dhahno lam nakun mushrikiin kaalaya mushrikiin ma aan ma ahayn aan dhahno fayuktamu calaa afwaahihim afkoodaa la daboolaa wa tandiqu aydiihim baa hadlayso facinda dalika curifa waxaa la gartay meeshaa marka ana allaha laa yuktamu xadiidan inaan waxba laga qari karin iyaga waxay kusoo tashanayaan kaalaya aan alla u tagno mushrikiin ma ahayn aan soo dhahno afkiyaaba laga daboolaa markay yimaadaan dhu lugihii iyo gacmihii baa hadlaya marka maxaa la ogaana inaan alla wax laga qari karin markaasay yay soo baxaysaa marka walaa yaktumuuna allaha xadiidan taas waay marka dambe waayahay wacindahu yawadu ladiina kafaruu wacasaw rasuula low tusawaa bihim lard wakhalaqa alarda fii yowmayni iyo uma khalaqa aلsamaaa uma istawaa ila الsamaai fasawaahuna fii yowmayni aaakharayni uma daxa larda ayuu fidiyey wadaxyuhaa an akhraja minha almaaa walmarcaa oo daaqi uu kasoo saaray wakhalaqa aljibaala waalaakaama wamaa baynahumaa fii yowmeyni aakharayn faqaala khalaqa alarda ilaahay dhulkau abuura fii yowmeyni laba maalin dhexdood fajucilat alardu dhulkii baa la yeelay wamaa fiihaa iyo waxa ku dhex jiro min shayin ah min arba fii arbacati ayaamin afar maalmood dhexdooda wakuliqat asamaawaatu samaawaat baa la abuuray fii yowmeyni baa lagu abuuray marka midaasna macnaha waxay tahay waxa gadaal laga sameeyey waxay tahay fidinta iyo daxyiga ee aayadda dambe waalarda bacda dalika daxaahaa bay leedahay maana dhulkiyaa la abuuray maa la yidhi ma la dhihin fidintii iyo wax usamaynteedii iyo waayo waxa dambeeyey naam aslan laakiin dhulka abuuris horreeyey ayb wakaana allahu gafuura raxiima ay lam yazal kadalika laga wada wakaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday marka waxaa macnaheedu lam yazal kama zuulinaa laga wadaa ma ka zuulin marka macnaheedu waa maxay mar walba waa yahay ay lam yazal kadalika falaa yakhtalif calayka alqur'aanu warniga qur-aanka yownan iskaa khilkhilaafin faina kula min cindi illaahi ilaahay agtiisao kulligiis ka yimid nacam ninkiina marka intaas ayuu u dhiibay uu ku yiri nacam walaa yaktumuuna allaha walaa yaktumuuna ma qarinayaan allaha alla ka qarin maayaan xadiidan ka qarin maayaan war oo ma ka qarin karaanoo markay isku dayaan inay ka qariyaan afkii iyaa la qabanayaa gacmihii iyo lugihii iyo xubnihii waaxihii ayaa laga hadal siinayaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi wasaxbi